wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo kusoo gebagabaysay tababar ku saabsan soo saarista calafka xoolaha tababarkan oo ay soo qabaqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayna la kaashanaysay hay-adda g i sad ayaa waxaa ka faa'iideystay qaar ka mid ah bulshada baydhabo kuwaas oo lagu baray hababka ugu fudud ee lagu beeri karo cawska xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cumar maxamed cabdulaahi ayaa ka warbixiyey tababarka mo maqaasiin oo lagu xareeyo maxay ahayd oo cawska aan u diyaarinay ayaa jirta hadda ay hawsheeda socotaa dadkaas waxaa la siin doonaa maxay ahayd oo makiinado beertooda ay ku fashaan beerta siligaa loogu soo wareejinayaa stoorkii oo maxay ahayd oo cawska ay ku kaydsan lahaayeenna waa loo dhisayaa marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa wixiiba cawska beere wasaaradda inay ka warhayso si wixii taakuleyn ah ay wasaaradda u taakuleyso marka waxaan rabnaa inaad wasaaradda si toosa ugu xirnaataan sidaa ogtihiin cawska xoolaha waddanka aada ayuu ugu yaryahay waxyaabaha annaga nagu kalifay inaan maaragtay dadka tababar siino aan dhiirigelino waxay tahay faa'iidada uu leeyahay in la ogaado waxaa jirta soomaaliya xoole ayay dhoofisaa xoolahaas la dhoofinaya cawskooda waxaa laga keenaa qadaraa laga keenaa oo qadar nin ayaan dhihin cumaan cumaanaa laga keenaa cumaan oo dhul saxaro ah ayaa cawskii xoolaheena la siin lahaa laga keenaa taas macnaheedu waxay tahay dadkeena beeraleyda inaysan ku baraarugsanayn in cawska xoolaha faa'iidada uu leeyahay ayna ogeyn waxaan idiin sheegaya oo idinna ballanqaadaya haddii cawskaas si fiican aada u beerataan oo si fiican aada ma aragtay u kaydsataan in fadhigiin la idinkugu imaanayo waxaan rabaa inaad ogaatiin in aad tihiin dad muhiim u ah bulshada badbaadinayana xoolaha qof kasta oo maanta degaankan degan qof aan xoolo lahayn ma laha haddays hadduusan magaalada ku haysanin baadiyay xoolo u jiraan waa og tahay waa ogtihiin roobka waqti yaruu da-aa daata in la aruuriyo dadka beeraleyda saxda ah ee degmada baydhabo joogta khaasatan qeybta calafka xoolaha dadka beera daatadooda ayaan samaynaynaa waa ku hool jirnaa si hadhowdii wixii talo ah aan ay wasaaraddu u bixin karto adinkana aan idinka dhegaysan karno wixii talo ah sidaasoo kale wixii caawinaad ah inaan idin caawin karno tababarkan ayaa door ka qaadanaya in ka qaybgalayaasha ay ku dadaalaan sidii xoolo dhaqatada ay u soo saaran lahaayeen calafka xoolaha si xoolahooda u horumariyaan